إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday weeraro ka dhan ah dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah ciidamada shisheeye qaar ka mid ah waxgaradka hiiraan ayaa soo dhoweeya dagaallo dhowaan ay ku jabeen ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka hiirshabeelle oo ka dhacay gobolka hiiraan khilaafaad la xidhiira doorashada xildhibaanada ayaa ka jira magaalada muqdisho iyadoona loolan adag uu socdo haweenka ka shaqeeya nadaafadda xafiisyada maamulka kiyaatiga ugu magacaaban gobolka wajeer ayaa ka cabanaya duruufo dhaqaale mid ka mid ah odayaasha gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya ayaa ku baaqay in nabad lagu dhammeeyo xaalad ka taagan qaybo ka mid ah gobolkaasi qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay amniga iyo cadaaladda ka jirta deegaanada wilaayaadka ee lagu maamulo shareecada islaamka maamulka hiiraan ayaa ciidamada shisheeye ku dhaliilay inay ka diideen inay ka qayb galaan dagaalada lagula jiro ciidamada mujaahidiinta al-shabaab warka dibadda iska hor imaadyo u dhexeeya dhallinyarada ahlu sunnaha ah ee lubnaan iyo ururka shiicada ee la magac baxay xisbullah ayaa ka socda waddanka lubnaan intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada wararka warkaas oo faahfaahsan leh goor dhow ayaan soo gudbinaynaa insha allah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday weeraro ka dhan ah dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah ciidamada shisheeye faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo sii labaliixaadinayo weerarada ka dhanka ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga iyo maamulada la shaqeeya ayaa xalay waxa ay qaadeen weeraro kala duwan kuwaasi oo qaarkood lala beegsaday ciidamada kenyaatiga halka kuwo kalena lagu bartilmaameedsaday ciidamada dowladda federaalka ah mid ka mid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay firiisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin kudhaa oo ka tirsan gobolka jubbada hoose in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday waxaana la maqlayay diryaanka hubka la isweydaarsanayay sidoo kale waxaa weer lagu ekeeyay ciidamada kale ee kenyaatiga ee iyaguna fariisinka ku leh deegaanka kulbiyow ee isla gobolka jubbada hoose faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ah ee ka dhasha dagaalada xalay lagu qaaday ciidamada kenyaatiga waxaase xusid mudan in weerarada lagu qaadahay yihiin kuwo joogto ah ciidamada kale ee kenyaatiga ee gobolka jubbada hoose fariisimaha ku leh ayaa iyaguna geestooda heegan ahaa waxaanay ahaayeen kuwo kebla yuurar oo ka baqayeen xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerar la soo beegsato dhanka gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyadoo xalay la weeraray fariisimo muhiim ah ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay jihooyin kala duwan ka weerareen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka sabiid ee ku yaala duleedka degmada afgooye sidoo kale waxaa la beegsaday ciidamo kale oo iyaguna firiisan ku leh amaba dhuufayse ku leh deegaanka calamada oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan laakiin u dhow magaalada muqdisho firiisimahani waxay ka mid yihiin kuwa sida isdabajoogga ah loo weeraro ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay bartilmaameedsadaan waxaa xusid mudan in dowladda federaalka dagaallo horey uga dhacay askar badan looga laayay oo gobolka shabeellaha hoose ciidamada ku sugan dhufaysyada waxa ay kala go'doomeen hurdada iyadoo askari weliba ka baqayo in bartiisa lagu dilo qaar ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeya dagaallo ay dhowaan ku jabeen ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka hiirshabeelle ee ka dhacay gobolka hiiraan tafaasiil ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir waxgaradka gobolka hiiraan ayaa bogaadiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka hiiraan kuwaas oo dagaallo kala hortegay ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka hirshabeelle oo dagaallo ay ku jabeen ka waday gobolka nabadoongelis oo ka mid a waxgaradka hiiraan ayaa ugu horrayn bogaadin u diray ciidamada mujaahidiinta shaqadaha wilaayada hiiraan oo maalmahan dambe gaalada iyo gaalaraacyada murtadiinta ah dharbaaxyo lama fila ku dhiftay ilaahay fadligiis xoogooda iyo xeeladooda maahne waa ilaahay fadligiis waa bogaadinaynaa haddaan nahay odayaasha wilaayada hiiraan ee samaha jecel ee shareecada ku dhaqanka shareecada horta garab taagan way bogaadinayaan darbaaxyada gaalada ay ku dhifteen oo lama ilaawaanka oo ka oohisiiyey waa uga bogaadina waa uga mahad celinaynaa waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro ee juhdiga iyo bixiseen iyo waktiga iyo dhiigaad bixiseen camalka jihaadka allaha noogu kabo shareecadana kor allaha ugu qaado adikana jannatulfirdowsa allah idin gaarsiiyaan leeyahay nabadoonka ah ayaa ugu dambeyn ugu baaqay bulshada reer hiiraan inay isgarab taagaan ciidamada mujaahidiinta isagoo sheegay in dadka shacabka haddaba ay garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta waxaan rabaa dadka reer hiiraan inay mujaahidiinta garab istaagaan shalayba waa garab istaagsanaayeen dad badanaa ka qayb galay dagaalka oo mujaahidiinta aan ahayn ayaguba waa mujaahidiin laakiin dadkii muslimiinta meelaha deganaa ahaa xool dhaqatada rag badana ka qayb qaatay marka waxa idinku bishaa waxa idin leeyahay oo idinku baaqaya inta dhiman inta dhiman waa inaad godadka ugu tagtaan oo dhegta soo qabataan haddii aan la yidhaahdo mujaahidiinta ha la garab istaago xoolaha ha la bixiyo nafta ha la bixiyo gaadiidka ha la bixiyo sidaa shalay bacaanaha iyo raashinkii hilibka xoolaha u keenteen qaarkiina dagaalka uga qayb gadeen sii siyaadiyaan idin leeyahay intaana idinku baaqaya dadka reer hiiraan oo muslimiinta ah ciidamo badan oo ka tirsan kuwa maamulka hirshabelle ayaa dhowaan ku dhintay dagaallo ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle ay ciidamada etoobiya iyo kuwa jabuuti ee duulaanka ku jooga gobolka hiiraan ku eedeeyeen inay garabkooda ka baxeen islamarkaana dagaalka ku fiirsanayaan ciidamada etoobiya ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa la kulma weeraro joogto ah oo kaga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ku qasbay inay dhufaysyadooda xijistaan khilaafaad la xiriira doorashada xildhibaanada ayaa ka jira magaalada muqdisho iyadoona loolan adag uu socdo faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo gudbinaya cabdulaahi soomaali isjijiid iyo loolan siyaasadeed ayaa ka socda magaalada muqdisho iyadoo ay jiraan dad badan oo kuraasta baarlamaanka u gulfinaya waxaa arrintaasi dhinac socota in dhinacyada siyaasadda qolo weliba ay doonayso xubno iyadoo ay rabtay inay soo baxaan madaxweynaha dowladda federaalk moxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muddo dheer waxa uu ololeynayay in kuraasta baarlamaanka ee xubnaha dhanka waqooyi ka soo jeeda ay ku fadhiistaan shakhsiyaad isagu uu rabo si ay doorashada soo socota ugu codeeyaan laakiinse waxaa kasoo horjeeda guddoomiyaha aqalka sare ee xilkiisu dhammaaday cabdi xaashi iyo xubno kale inay leeyihiin doorashaan samaynayna oo gurdigii laydiin sheegayey ee ahaa sideedda iyo sideedda toddoba aan jirin saddex aan jirin lagu soo dara dhinacaasi oo kolkaa ay noqoto afar dhinacana iyo afar dhinacaas ahaa kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay yeesheen xubno ka tirsan dowladda federaalka ah iyo kuwo kale oo dhammaantood ka soo jeeda gobolada waqooyi waxa ay ku sheegeen in haddii ay dhacdo waxa loogu yeero doorasho aysan iyagu raalle ka ahayn amaba xildhibaano iyagu aysan raalle ka ahayn kuraas lagu fadhiisiiyo iyaguna ay xildhibaano kala soo dooranayaan cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ayaa arrintaasi ku dhawaaqay marka maanta ereyga aan anigu halkan ku soo xidhayaa waxa weeye haddii ay dhacdo warkaa suuqa ku jiray ah cidi inay doorasho samaysato waa idinka kuwa doorashada xaqa u leh ee soo saaranaya xubnahooda baarlamaan waxaan idin leeyahay u diyaargarooba inaydin doorasho samaysato tani waa qayb ka mid a kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka ah iyo weliba loolanka iyada dhexdeeda ka oogan mid ka mid ah odayaasha gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya ayaa ku baaqay in nabad lagu dhammeeyo xaalado ka taagan qaybo ka mid ah gobolkaasi warbixinta warkaas waxaa inoo eegaya maxamed ciise xuseen maxamed yuusuf oo ka mid ah odayaasha degmada ceerigaabo ee uu ka aramiyo maamulka somalilan ayaa isagoo warbaahinta la hadlaya wuxuu ugu baaqay beelaha diga gobolka inay nabad iyo xasilooni ku dhammeeyaan shaqaaqo halkaasi ka taagan xuseen gaado ayaa ku baaqay in nabad lagu dhammeeyo xiisadaha ka dhex taagan qabaa'ilka ku nool deegaanka shidan oo ka mid ah deegaanada gobolka sanaag
anigu waxaan ahay xuseen maxamed yuusuf gaado oo malaha deegaanka waa laga yaqaan dalka waa laga yaqaan oday ka mida odayaasha deegaanka laase surud iyo nawaaxigeeda ama degmada ceerigaabo baan ahay waxaan ka hadlayaa deegaankaas beelaha dhammaantood deegaankaas waa degaan nabadgelyo degaan colaadeed maaha degaan nabadgelyo weeye dadka deganina waa dad nabadgelyo aada iyo aad ku caanbaxay intaas marka aan ka baxo sida khilaafka shidan ka jiray oo muddada ka jira oo hadda ka jirana nabadgelyaanu kaga baaqaynaa dhammaantiin nabadgelya ayna deeqda xiisadan colaadeed ee ka jirta deegaanka shidan ayaa waxaa horinaya guddoomiyaha maamulka somalilan ugu magacaaban degmada laasusubad oo hoos tagta deegaanada shidan waxaana xuseen gaado uu guddoomiyahaas ku tilmaamay inuu yahay nin fidnowade ah islamarkaana aynan aqoonsanayn nin baa ka hadlay deegaankaa oo nin la yidhaahdo jaamac biddo anigu wax istaaray garan maayo ciduu wakiil ka yahayna garan maayo ciduu la hadlayeyna anigu markii garanba maayo aada u garan maayo jaamac bidda waa dadka fidmada ka shaqeeya ma aha dadka nabadgelyada ninka sheegtay maayirka degmada cerig laasa surudna weeye wax uu ka yahay degaanka waxa uu sheegay been weeye degaanka waxa waxa ka jira dee beelaay degan cuqaal bay leeyihiin waxaan u sheegaynaa oo si wanaagsan ugu faahfaahinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha hadday xataa xukuumadda la hoos dhigay ee soo magacowday wax kalsooniyoo degaanku ku qabo iyo beeluhu ku qabaan ma jiro qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada aan lagu maamulin shareecada islaamka ayaa marka uu khilaafaad soo kala dhex galo waxay intooda badan ku kala baxaan qoriga caaradiisa iyagoona shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ay horinayaan colaadaha noocaas ah dadkana ku mashquuliyo arrimo aan wax dheef ah ugu jirin diin iyo adduunyo intuba sida doorashooyin goladeegaan iyo waxyaabo la mid ah haweenka ka shaqeeya nadaafadda xafiisyada maamulka kenyaatiga ugu magacaaban gobolka wajeer ayaa ka cabanaya duruufo dhaqaale tobaneeya haween ah oo ka shaqaynaya nadaafadda xafiisyada maamulka kenyaatiga ugu magacaaban gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee xoogga ay ku haysato kenya ayaa ka cabanaya duruufo dhaqaale oo xooggan taas oo haysato muddo toban sano oo xidhiir ah haweenkaana isku soo bax dhigay islamarkaana warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lacagaha mushaar ahaanta ay uga qaataan maamulka wajeer ee kenyaatiga aynan ku filneen dhowr jeer oo hore cabashooyin ay gudbiyeenna aanan waxba laga qaban aniga waxaa la dhaha saynab faare cabdulaahi maxaa dhib waa qabnaa toban sanaan shaqaynahaynaa tobanka sano iyadeed kaashoolanana kaashoolkii qofki meel kastoon tagno waxaa nala dhahaa oo madaxdiin waxa ii qabata kaashoolka iyaka iga bixini karaan kaashoolka marka madaxdaan u imaadno waxaa nala dhahaa maanta waxba laima qaban kara biro maa wax laga qaban doonaa waan rafaadsan lahay ilaa iyo dowladda jiir toban sanaan kaashoolnahay ilmaa jaamacada noogu jiraan ilmaa isguulla noogu jiraan dad agoomaa nagu jiraa maamooyin masaakiin ah waaye wajeer xaaladeeda waad arkaysaa walaalow guryahan maalintii la bilaabayay maamooyinka ka bilowday oo raangiga ka guray oo jookaala ka gura oo ismiidka ka dhaqaan ku aan nahay dowladdii u horraysaan aheen waa inagu yarya haqa aan qaadanno iyagoo sii hadlayay haweenkan oo u badnaa dadda ah waxa ay sheegeen inay haysato duruuf dhaqaale oo xooggan ayna ku tiirsan yihiin carruur iyo arday wax barata sidaas daraaddeedna ay codsanayaan in cabashadooda wax laga qabto ana xalima cabdialledha toban sana meeshaan ka shaqaynayn sideed kunaan qaadanaynaa sideed kun meelaan kala gaarsiinaa la'na sideed kunood alla nagu koobay kiin ag tagnana waxaadna leeyahay waa liin kordhinaa gadaal nooga daga waa liin kordhinaa ee soo mara barafeskiina soo mara waxaan soo mara saan soo yeela aan nalileh meeshana lagama qaadaayo dhibkaanaa nagu hay toban sana aan meeshaan ka shaqaynayn ani wiila ilmaha jaamacaddii ugu jiro agoomma eh ebay kuma qaadaaseed waxaan rabaa waxaan rabaa bilcaanta la dansani mahaa ilxun aan nagula fiirinaa waxaan rabnaa ina dhibkaayna laga hadla gaafanaha cusub inaad hore noo wada adna garab qabta waxaan ka codsanaynaa maragafana inas dhibkaayna as noo nooga qaalama oos naga dhiga permanent dhulka soomaaliyeed ee ku jira gacanta gumaysiga dowladda kenya oo ah dhul barwaaqa sooran ah khayraad badanna uu allaah ku mannadaystay ayaa dowladda kenya sanadkiiba waxaa ka soo gala lacago aad u badan oo canshuur ahaan ay uga qaadato iyadoo sidaasi ay tahayna waxaa lacagahaasi ka qadsan dadkii la shaqaynayay maamulka kenyaatiga ugu magacaaban halkaas waxaana laisweydiin karaa halka ay joogaan dadka kale ee shacabka ah ee aanan la shaqaynin maamulka maamulka gobolka hiiraan ayaa ciidamada shisheeye ku dhaliilay inay diideen inay ka qaybgalaan dagaalada lagula jiro ciidamada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa mar kale inoo eegaya maxamed ciise iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dagaalo ka dhacay gobolka hiiraan ay ku jabeen ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa waxaa qaylodhaan iyo eedeen afka furtay maamulka hiiraan ee hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ciidamada jabuuti ay ka qaybgeli waayeen dagaalo ka dhacay gobolka hiiraan wuxuu xuseen muddo saddex bilood ah inuu shisheeyaha amison uu ka baryayey inay kala qaybgalaan dagaalka balse ay ka diideen codsigiisa waxay ahayd inay ilaaliyaan instituushinka waxay ahayd inay la dagaalamaan cadowga waxay ahayd inay faltamaan aniga sarkaal dagaalamiyan ahaa ma ahayn wakiil shacabaan ah gobaratoori gobolkaan aan ah in barsoonayna waardeena xaq u lahaye annagoo duulaan u baxaynana waa naga hadheen saddex bil baan daba joogay oo aan lahaa war kaale war nala howlgala war maxaad ka leedihiin oo aan qalqaalinayn iska daa anige madaxwe- madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo anigu xitaa waa u wada tagnay oo aan kala hadalnay inay nala howlgalaan waana dhici weyde wuu nool yahay madaxweyne ku-xigeenkii wuu joogaa halkanaan inta ka baxnaan fadhigooda ugu tag waxaan ka codsanay nala howlgalaan wayna ka baqas askarta soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban ayaa ku go'ay furimaha dagaalka iyadoo ciidamada afrikaanta calooshood u shaqaystayaasha ah ay ku soo urureen saldhigyadooda markii askar badan ay ku waayeen qaraxyada iyo dagaalada kaga imaanaya mujaahidiinta halka warkaan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina iska hor imaadyo u dhexeeya dhallinyarada ahlu sunnaha lubnaan iyo ururka shiiciga ah ee la magacbaxay xisbullah ayaa ka socda waddanka lebnaan wararka ka imaanaya magaalada bayruud ee caasimadda waddanka lubnaan ayaa ku waramaya inay dhaceen iska hor imaadyo dhex maray dhallinyaro ka soo jeedo muslimiinta ahlu sunnaha iyo ururka shiiciga ah ee la magacbaxay xisbullah dhalinyaro hubaysan oo ahlu sunnaha ka tirsan ayaa weerar ay fuliyeen waxa ay ku dileen xubin firfircoon oo ka tirsan ururka shiiciga ah kaas oo lagu magacaabo cali shibli waxaana markaas kadib qarxay dagaalla culus mandiqada lagu magacaabo qaldah ayuu ka dhacay dilkan loo geystay ninkan ka tirsanaa ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah waxaana dilkiisa aad uga carooday shiicada ciidamada xukuumadda lubnaan iyo ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah oo iskaashanaya ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen xaafadda kaldah ee ay degan yihiin muslimiinta ahlu sunnaha waxaana weli taagan xiisad kacsanaan ah madaxweynaha waddanka lubnaan meeshal coon ayaa amar ku siiyey in milatariga ay si adag u soo afjaraan xiisadda ka taagan xaafadda kaldah isagoona ku amray inay beegsadaan dhallinyarada hubaysan waxaa la arkayay dhallinyaro muslimiin ah oo takbiirsanaya iyadoona masaajidda laga daaray sameecadaha laisuguna bishaareynayay dilka xubintan ka tirsanaa ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah cali shibli ayaa horey u dilay wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan muslimiinta lebnaan waxaana sidoo kale uu ka soo dagaalamay dalka suuriya halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan maleeshiyaad shiico ah oo ka garab dagaalamaya nidaamka nusayriyada warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay